bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رbi العaalamiin wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafiظ cabdالغنiy bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllah taعaalى xadiidkii anas ayaanu ku dhex jirnay qaala waxa uu yidhi anas jaaءa acraabiyu nin reebaadiya yimid ninkaasina marka dulkhuwaysara alyamani inuu ahaa ayuu sheegay ibnulmulaqin kitaabkiisa aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam sida uu ku dul istaagay oo uu ku arkay kitaabka la yidhaha macrifatu asaxaaba liabi muusa alasbahani fabaala riwaayadka qaarna waxay tilmaameen ninkani inuu markii hore inta yimid masjidka salaad uu tukaday laba ragco dabadeedna uu weliba ku ducaystay oo uu yidhi ilaahu ii naxariiso maxamedna u naxariiso walaa tarxam macanaa axadan cid kalena ilaahu ha u naxariisanin anigii maxamed maceeda markaasuu nebigu wuxuu yidhi laqad taxajarta can waasicin shay waasica ayaad soo yaraysay buu yidhi adiga nacam saasaa dhihin buu yidhi nacam hayeelin haddana intuu dhaqaaqayo meel masaajidka geeskiisaa tegay ayuu kaadi la fariistay nin marka acraabi buu ahaa acraabtuna haalib waxaa ka ah jahli iyo qallafsanaan baa haalib ka ah qur-aankuna waa tilmaamay macno noocaas oo kale alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzla allahu calaa rasuulihi wallahu caliimun xakiim ayb marka waxa uu yidhi fabaala waa kaadiyey ninkaasi acraabiga fii daa'ifati lmasjidi buu ku kaadiyey masjidka naaxiye iyo qeyb ka mida meel ka mida ayuu ku kaadiyey fasajarahu nnaasu dadkiibaa canaantay markaa oo hororay zajrigu waxaa weeyaan horarka iyo canaanta fanahaahum nabiyu sal marka waxaa laga qaadanayaa marka quluubta asxaabta inay ku rakisnayday ku dheganaydey ay ku jirtay in masaajidda aan lagu dheeldheelin nacam oo aan lagu yani waxaan ujeedaa masaajidda aan najaas iyo kaadi iyo inaan lala imaanin nacam iyo way garanayeen saa darteeda marka inay canaantaan taasaa ka keentay nacam nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma dhihin dhib male masaajidda waa lagu kaadin karaaye dhinac kale waayo meesha oo uga reebay canaanta waa ka reebay laakiin dhinaca oo uga reebay waxay tahay dhinac kale oo ninkan inuu jaahil yahay oo waxushaag inuu u baahan yahay dhankaa uga reebeen nacam dhankaas uga reebeen fanahaahum nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa ka reebay riwaayadka qaar waxay yidhi waxay tilmaamayaan laa taqdacuu canhu kaadida haka kala goynina laa tusrimuuhu war ha ku jarinina kaadida ha ku goynina daaya buu yidhi nabiga sal ly slam fanahaahum nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa ka reebay horarka ay horarayaan buu ka reebay falamaa qadaa bowlahu kaadidiisii markuu dhammaystay kaadidiisii uu gutay amara nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu amray bidanuubin min maa-in wadaan biyo ah buu amray fa uhriiqa caleyhi waa lagu shubay hadda sababta marka nebiga uu uga reebay waa maxay sababaha uu uga reebay waxaa ka mid a laba arrinba oo waxaa dhici karto ninkan haddii kaadida lagu gooyoy eryaan caafimaad ahaantiisa in dhibaato ku dhacdo midda labaadoo kale waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro meel buu hadda ku kaadiyey haddii lagu dhacee marka la garaaco ama yacni u cararo kaadidii meelo kale unbau la sii tegaa masaajidkii ka mida nacam dararkii unbaa sii badanaya waxba maslaxa ma imaanayso ayb walidalika xadiidkan fawaa-id aad iyo aad u fara badan buu leeyay fawaa-idda waxaa kamid a kow ana bowlal aadamiyi najasun kaadida bani aadamku najaas inay tahay maxaa yale maxaa looga dhaqay meesha haddaynay najaas ahayn waa ijmaac taas nacam waa ijmaac haddii uu cunto cunay waa ijmaac idan laba waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan masaajidda in la maamuuso la weyneeyo la ixtiraamo lagana dhowro wasaqda iyo najaasada in laga dhowro saxiix ibnu khuseyme waxaa ku sugan inamaa huwa lidikri illaahi wasalaah nabiga inuu yiri masaajiddu munaasab uma aha kaadida iyo waxaase waxaa loo dhisay u sugnaatayba in alla lagu xuso salaadana lagu oogo lagu tukado tan kale marka waxawayan masaajidda walidaalika waa in laga dheereeyaa waxyaabaha laqwiga ah xataa nacam ashyaada yacni waxyaabaha qadira wasaqdee xun waxna waa macnowe waxna waa xisi kaadida iyo in laga dhowro weeyaan nacam waxyaabaha najaasada ahee macnawiyadan in masaajidda laga dhowro shirkiga laga dhowro weeyaan nacam ile shirkigu waawaa najas ma ogtahay macno aada u xun weeyaan haddii marka masaajidkii kaadida laga dhowrayo sidaa si la-eg iyo ka daran waxaa la rabaa in laga dhowro shirkiga nacam haddii masaajiddii marka abyaad shirkiya iyo ilaahay cid kale wax lagula wadaajinayo oo kale masaajidda lagu samaynayo waxaa weeyaan qaradkii masaajidda loo jideeyey meeshaa marka way uga baxday walidalika nabiga aley allah subxaana watacala wuxuu yihi ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada dadka marka masaajidda ku xadreeyo ee marka qasaa-idka baatilka masaajidda ku akriya shirkiyaadka ay ka buuxaan masaajidda inay ilaahay uga cabsadaanay nasahaan weeyaan nacam dadka masaajidda dhisaana inay gacanta u geliyaan kuwaasoo kale ma banaana waxaa iyadana marka ku jirto sidoo kale in laga dhowro hadalka laqwiga ee baatilka ee beenta iyo xanta iyo fadhi ku dirirada iyo qiila waqaalada iyo waxaa in masaajidda laga dhowro iyagana laga ilaaliyo oo dikri iyo salaad baa masaajidda loo sameeyey waxaa laga qaadanaya xadiidkan sidoo kale alrifqu biljaahil ninka jaahilka in loo fi tacalum fi tacliim barista wax la baraayo in loo rifqiyo loo tartiibiyo nacam oo si yacni tartiib wax lagu baro oo aan la dhibin lana canaananinoo lagu ad adkaanin waa haddaanu la ula imaanin mukhaalafada uu sameeyey hadduunan ula imaanin fududaysi iyo madax adayg hadduunan ula imaanin weeyaan taa amaa hadduu madax adayg ula imaanayo waa lagu ad adkaanaya waana dhacdaa sunnada nebiga waa laga helaa taa iyada taa laftirkeeda nacam ayib marka meel walba maqaamay leedahay marka ma jiro wax iska mudarida oo yacni qof walba in hal si un loola dhaqmo sharcigu ma ma ahan taa sharcigu ma yaqaana nacam ninka jaahilkeed og tahay waxaan inay jaah jahli ka tahay wax u sheeg iyo tartiib in gacanta loo qabta uu leeyahay ninka madax adeyg iyo waxa inuu fududaysanayo axkaamtii iyo aada u jeedidna si kululoo munaasaba iyada isaga munaasab u aha loogu sheegaa nacam ninkii labada jamciyana xikmaddii waa ka dheeraaday oo qof walbaa qaylo un wax ugu sheego iyo midka cagsiga oo isaguna waxaa weyaan qof walbaa yacni ayna u kala soocnayn ninka madax adeyg u yeelaayo iyo midka jahliga ay ka tahay ninkaanay u kala soocnayn labaduba waa gafeen xikmada xadiidkan imaamu shaafici masale cajiib loo ka istinbaaday oo masalada oo ka istinbaaday waxa ay tahay riwaayada abu daawuuda waxay tilmaantay ninkaanu inuu tukaday markaa kadib inuu masaajidka ku kaadiyey waxaa laga qaadanayaa buu yidhi qofka kaadi ay hayso salaada haddii uu tukado kaadida dabcan aanay ka imaanin oo uu celinayo salaada uu tukado inay ansaxayso iskeed maca alkaraaha laakiin karaaha ku jirta laakiin salaaddii waa ansaxaysaa sababtoo nabiga soo celi ma dhihin ninka noocaano intuu salaad tukaday isla markii masaajidka ku kaadiya meel dheer xataa aan la aadin inay kaadiye haysaa laga fahmaa buu yidhi nacam masaladana marka waa ka istinbaaday alimaamu shaafici oo qofka mudaaficu lakhbathayn qofka ay riexayaan labada yacni saxaradii kaadidii waa la reebay dabcan inuu salaada galo nahyiga nahyi tansiih weeyaan marka ama nahyi karaaha saas buu leeyahy tan afaraad waxaa laga qaadanaya xadiidkan sidoo kale dhulku inuu daahir ku noqonayo in biyo lagu shubo nacam dhulku haddii uu najaas noqdo in biyo lagu shubo saasuu daahir ku noqdaaye maahan yacni in dhulku hadduu qallalo uu najaastii uu ka baxaayo ma aha bacd almadaahib baa waxay qabaan abu xaniifa iyo kale waxaay leeyihiin marka saasaan umalayn in abu xaniifa xanafiyadu inay yihiin haddii dhulku najaas ay gaarto amase waa hayruhum allahu aclam taa hadda mma ii dabdisna marka haddii dhulku uu najaas noqdo ee ay qoraxdii ku dhacdo ee ay najaastii qallajiso qoraxdii qallajintaa ay qaay qallashay qalalsanaanta ay qallashay daahir ku noqonaysaa bay leeyihin xadiidkan baa ka hor imaanaya halayska daayo qoraxdaa qalajinaysa ma dhihin nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa la dhaqay dhulkii biyaa lagu firdhiyey waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa sidoo kale ayb hay nacam taa waxaa waa mi abu xaniifa qaba sax nacam ayb midda afaraad waxa ay tahay xanafiya midda afaraad waxa ay tahay dhulku inuu daahir ku noqdo in biyo lagu shubo in la qodana aan loo baahnayn ciidda hoose xataa hala soo saaro hala qodo saxiix maaha waa xadiid aad daciif u ah ayaa kusoo aroortay macnahaas nabiga caleyhi salatu slam biyo unbuu kushubo kaga kaaftoomay waxaa xadiidkan laga qaadanayaa qaacido aada iyo aada muhim u ah oo qawaacid ulfiqhiyana lagu daro oo ah dafcu acdami durayni biixtimaali akhafihimaa laba dhib haddii layskugu kala dooransiiyo midka fudud inaad qaadato oo kan adag aa ku riixdo laakiin waa goormana akhafu dararayn goormaa la sheegan karaana hadday qasab tahay labadaas dhib midkood inaad qaadato waa hadday qasab kugu noqoto haddaad labadaba ka tegi karto dee waa inaad ka tagta nacam soo ma garanin waxaa laga yaabaa bacdinaas inay yacni yiraahdaan wax kasta meelo badan akhafu dararayn akhafu dararayn inay iska yiraahdaan nacam haddii labadan daran mid dooro ay tahay waa ood ku qasban tahay mid inaad qaadato dhinacna aadan uga leexan karin tee qaadanaysaa midda dhibka yar baad qaadanaysaa nacam soo ma garan qaacidada marka macniheedu taas wa xadiidkan marka see looga qaatay waxaa looga qaatay dad nabiga caleyhi salatu salaam daaya buu yidhi ninka inuu meesha ku kaadiyana waa mafsado masaajidkao dhan inay wada gaarto isaguna xanuunsado waa mafsado kale tan dambaana daran labada mafsado marka nebigu midda dambe ayuu mid middaan ayuu middaanuu qaatay masaajidka inuu ku kaadiyo ah qeybtaas uu ku kaadiyo hadda inuu kaadida iskaga wado mafsadadaas weyn si aan loogu dhicin soo xagarata manacam marka masaladan masale marka aada iyo aada muhim u ah weeyaan nacam qofka hadda daacigaa doon madaanu masaladan yacni wax uunan ka fahamsanaynna takhabud unbaa ku dhacaya nacam takhabud unbaa ku dhacaya ayb walidalika dadka dacawaadkooda ay ku dhisan tahay ama xamaasadda ay ku dhisan tahay ama dadka dacwadooda ay quluwiga ku dhisan tahay un waa waxaa ku badan yani waxaa weeyaan ma fiiriyaan labadan dhib ay qasab tahay midkood un in la qaato kan fudud qaada ma samaynayan maa marka waa midka adag buu ku tashadudaa marka dambena waxaa weeyaan wuxuu ku dhacayaa dhibaato aada iyo aada u weyn ayb taana marka waa laga qaatay xadiidkan waxaa kaloo xadiidka laga qaataa oo shaaficiyadu ay ka qaataan waxaa kala duwan najaastu inay biyaha ku degto iyo biyuhu inay najaasta ku degaan nacam oo hadday biyuhu najaasta iyagu ay ku degaan oo biyuhu ay yimaadaan najaastii ay ku dhacaan way daahirinayaan biyaha maxaa yeele meeshii kaadi baa taalla biyaha saa loogu firdhiyay nacam biyahaas marka xad male dabcan biyo wadaan ku jira unbaa saa loogu firdhiyey biyihii baa marka waxay kusoo arooreen najaasadii markaasoo kale la dhihi maayo biyo iyo najaasa isku darmay biyihii waa najaasoobeen la dhihi maayo biyahanna qoliteen idinma dhamma shaaficiyoy ma la dhihi kara nacam soo ma garanin laakiin midda qoliteenka iyo looga hadlaa waxa ay tahay markay najaastu iyada ku dhacdo biyaha waay nacam hadday markaa najaasi biyo ku dhacdo waa tii aan soo kasoo hadalnay hadday biyuhu yar yihiin ama badan yihiin maalig doorsoonka unbuu fiiriyaa imaamu shaaficina waa kala farqina hadday badan yihiin oo qulitayn gaaraanna aanay doorsoomin waa daahir mudaahir biyahaas hadday ka yar yihiin qulitaynna ama ha doorsoomaan ama yaynan doorsoomin biyahaas waa ka baxeen buu dhahayaan intaba marka xadiidkan ayaa laga qaataa fawaa-ida aadka u tirada badan ayuu leeyahay xadiidkani jaa-a acraabiyu nin reebaadiyaa yimid fabaalaa wuxuu ku kaadiyey fii daa'ifati lmasjidi masjidka naaxiya iyo qeyb ka mid ah fazajarahu nnaasu dadkiibaa canaantay oo hororay fanahaahum nnabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu waa ka reebay falamaa qadaa bowlahu kaadidiisii markuu dhammaystay amara nabiyu sala allahu calayhi waali wasalama nebigu waxa uu faray bidanuubin min maa-in in la keeno bidanuubin wadaan danuub waxaa weeyaan waa addalulcadiim wadaanta weyn markay biyaha ka buuxaan baa danuub la yidhaha nacam haddaanay ka buuxin lama dhaho ereygaana waa erey mushtarak ah weeyaano macaani badan bau ixtimaalaa addanuubu addalwu waa la yidhaahdaa wadaanta addanuubu bimacna nasiib bimacna nasiibna waa la yidhahda faina aladiina kafaruu danuuban mila danuubi asxaabihim falaa yastacjiluun danuuban mila danuubi asxaabihim waa nasiib gaaladu waxay leeyihiin nasiib weeyaan nacam marka cadaabka ay kaleeyihin qeyb iyo mani kalena way ixtimaashaa haddase waxaa loo jeedaa wadaantii qariinada ku jirta darteed fa uhriiqa waa lagu daadiyey caleyhi najaasadii korkeedaa lagu daadiyey markaa biyihii mana la qodinoo wax kale looma loolama imaanoo looma samaynin ayb ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama yaquul alfitratu khamsun alkhitaanu wاlاstixdaadu waqasu الshaaribi wataqliimu اladfaari wanatfu اlibطi wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isaga oo leh alfiطratu fiطradu khamsun shan weeyaan alkhitaanu gudniinka wاlاstixdaadu timaha hoosoo layska xeero waqasu shaaribi shaaribkoo markaa la gaabiyo wanatfu libti qasu shaaribi shaaribkoo la gaabiyo wa taqliimu ladfaari cidiyahoo la guroo la jaro wa natfu libti tinta kilkilaha oo markaa la jaro nacam oo la rifo ayb xadiidkani marka can abi hurayra waa soo marnay tarjamadiisa waxau leeyahy nabiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh ali wasalam yaquul isagoo leh alfitratu khamsun fitra maxaa la yihaha marka fitradu waxaa lagu macneeyey khaaabi sida uu akaru ahlilcilmi uu kasoo guuriyey nawowina uu taswiibiyey oo sawaabi ou yacni uu doortay waxaa weeyaan in laga macnaheedu ay tahay alfitratu sunnada in laga wado yacni wixii sunankii ambiyadii hore laga soo gaaray baana laga wadaa sunnada tii fuqahada ma aha ee waajibka markaa yacni la xiriirtay yani cagsigiisa ahayd xagga m ma'muurka marka laga hadlayo waxyaabaha la isfaray tii fuqahada ma aha marka midda laga hadlaya hadda halkan oo iyagu marka waxay yidhahdeen waa waxaana ku tusaysa riwaayada bukhaari ee odhanaysa min assunnati sunnada waxaa ka mid a waxa uu yihi marka kada wakada naam min aلsunnati alkhitaan wاlاstixdaad saas oo kale abu isxaaq shiraazina waxa uu yihi alfiطraةu addiin ayaa loo jeeda addiin ayaa laga wadaa ayb ixkaam laxkaamka ibnu daqiiq ilciid wuxuu kasoo qaatay abu cabdillaahi alqazaaz kitaabkiisa la yidhaha tafsiru hariibi lbukhaariyi tafsiru hariibi saxiix albukhaariyi wuxuu kasoo qaatay alfiطratu wuxuu yidhi tansarifu fii kalaami اlcarabi ilaa wujuh hadalka carabta alfira macaani badan bay ku dhacdaa buu yidhi markaasuu macaanidii wada sheegay markii dambe uu yidhi wa wla lwujuuhi wujuuhdaas waxaa ugu haboon buu yidhi an takuuna alfitratu fitradu inay ahaato maa jabala allahu alkhalqa calayhi ilaahay waxau khalqiga ku abuuray yani qalbigooda geliyey wa jabala abaa'icahum calaa ficlihi dabeecadoodana ou ku abuuray inay la imaadaan oy sameeyaan nacam soo ma garanin wahiya kaariha wahiya kaarihat ma fii jasadiha mima huwa laysa min ziinatihi dadkuna ay nacayaan oo naftu ay nacayso waxaas oo aan quruxdooda ka mid noqonaynin soo ma garanin waxyaabaha marka fidrada taasuu ka macneeya isagoo nacam waxaa dadka quluubtooda ee alla dabaa'icdooda ku abuuray inay iska zuuliyaan cidiyahoo kale da iska dheer dheeraadaan qofka dabaa'icda caadiga dabaa'icda marka laga hadlayo waxaa weeyaan yani lama had lagama hadlayo dabaa'icda fasaadka oo ku dhacay dabeecadii fasaadka uu ku dhacay oo maadatulfasaad ku badatay oo shaydaanada noqotay oo sida gaalada iyo waxa lamidka oo kale maaha in laga hadlayo qofka waxaa laga hadlayaa caadiga ah oo aan ku ta'ahurin wax kale ma jecla in ciddihiisu iska dheer dheeraadaan qofka hadda ciddidiisu halkaas la eg tahay oo kale gacantaas la eg tahay waa lala yaabaa ummadda fiirfiirinaya nacam dabaacdii dadka kuma abuurna soo waxaa garata ma shaaribkii kadalika nacam qof shaaribkii intuu ku baxay aada ugu baxay waa la qariibsanaa nacam mar waxaan arkay nin shaarib weyn inta samaystay ayaa dadku isku ag sawirayaan yani dadku fiirisay u qariibsanayaan xataa nacam oo nin caadiya xataa ma aha soo ma garan marka waxaa weeyaan waxyaabahaas taasoo kale marka waa midaan marka alqazaaz taasuu marka uu tilmaamaya nacam maxaa yeele ziinadooday ka hor imaanaysaa qurux ma aha waxaas soo ma garan islaamkiina marka dadka aada buu ugu dhiirigeliyey inay macnaha marka fidrada waxyaabaha lasoo sheegi doono inay marka ku dadaalaan alfiطraةu fiطradu hamsun shan weeyaan alkhitaanu gudniinka marka alfiطratu haddii sunada qolada ku fasiraysa sunno ay ku fasiraan macnaheedu maaha gudniinku inuu sunno yahay waa soo sheegnay sunnada tii fuqahada uma jeedaan alkhitaanu gudniinka gudniinka marka la gudaa xukunkiisa aaday culamada uga hadlaan wiilku waxay leeyihin waa waajib wiilka in la gudaa waa waajib gabadhana waxay leeyihin waa makruma iska maamuus ayb sida hadda fiicanna marka waxaa weeyaan khitaan marka laga hadlayo gudniin raggii in la gudo iyadu yacni warba maba leba gabdhaha gudidooda iyadu maxay tahayna gabdhaha gudidooda in la sunneeyaahi waxaa weeyaan waa sunno iyadana oo waa la jideeyaa sababtoo nabiga caleyhi isalaatu wassalaam wuxuu leeyahay idaa massa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu labada gudniin hadday istaabtaan qubays baa waajibay haweentu inay gudniin leedaha laga qaadanayaa nacam idaa masa alkhitaanaani halkaasaa laga qaadanaya marka nacam ayb marka idaa masa alkhitaanu alkhitaana waa gudniinku hadduu gudniinka taabto haweentiina marka inay gudanta iyo axaadiid kaloo yacni iyo xadiidkan laftirkiisa oo caamo hadda aan kala qaadin rag iyo dumar midna aan kala qaadin marka waxyaabaha dadka qaarkood ay marka sameeyaan oo ay markuu ka dhigayaan marka ay dadku sameeyaanna xadkiibay ka baxday oo gudniinkan yacni fircooniga ay ku tilmaamaan oo dadku ay sameeyaan soomaalidan u badnaan jirtay de waxaa weya diin diin ma farin kaasi dadka diin ma farin kii diinku farayna in laga taga ma aha nacam oo gaaladii inta dhinaca kale haddana loo bayroo la yidhaahdo yacni midka gaaladu ay rabto inaan waxba la taabanin ahna sharcigan isaguna kaana ma qabo sharcigan marka waxaa weya waa dhexdhexaadka xadiidkaana marka waa tilmaamayaa meel marka diinka kamid oo ay ku taalana yani ma garanayno yacni gabarh lama gudi karo ma banaano waa xaaraam in la gudaa nacam gudniinku laakiin ma aha midka fircooniga qodobada badan lala qodbaayo ma aha kan yacni sharcigu uu ka hadlaayo gabdhaha xaggooda nacam alkhitaanu gudniinkii caafimaadna waa ku jiraa gudniinka laa siyamaa gudniinka ragga weliba nacam ayb cuduro badan oo marka dadka isu gudb isku gudbiyaan oo weliba yacni xiriirka qofka dumarka iyo ragga ku gudbo ayuu yareeyaa nacam taana waa la ogyahay nacam wax macruuf weyaan walistixdaadu walistixdaadu timaha hoose iska xiiridooda aya ayaa fidrada ka mid a alfidratu khamsun fidradu waa shan waxaa ka muuqda xasri shan keliya inay tahay laakiin cadadku mafhuum ma laha xasrigaana xaqiiqi ma ahanoo waxaa lagu xambaarayaa maxaa yeeley waxyaabo kaleoo fidradii kamidaha soo arooray oon shantaan ahayn walistixdaadu timaha hooseoo layska jaro layska xiiro ayb waqasu shaaribi shaaribkaoo la gaabiyo shaaribkaoo isagana la gaabiyo amar baa ku yimid shaaribka marka intaa in la egaa la gaabinayaa labaa ku jirto riwaayaadka qaar waxay tilmaamayan saga dhan in la xiiro kuwana waxay tilmaamayaan in la in la yani qasi lagu sameeyo la gaabiyo gaabintaana wanaagsano imaam axmed imaam imaam malik wuxuu dhihi jiray in layska xiiraa waa tashwiih iyo yacni muthla foolxumo waayu dhihi jira nacam isaga dhan in ibir laga dhigoo la xiiro soo ma garanin laakiin haddii qofkii xiirana dhibaato ma sameynayn sababto xadiistu way kusoo aroortay ayb marka riwaayaadka qaar marka shaaribkii marka waa la gaabinayaa yaa lagu khilaafaya majuus baa lagu khilaafana khaalif lmajuus buu yiri nabiga sal l slam mukhaalafada majuus la khilaafaana macno weyn bay ku fadhisaa gaalada la khilaafaa nacam saan kasoo hadalnayo qofkii rabana iqtidaau siraadi lmustaqiimka aad ha ugu laabto mawduucaas muhimadda uu leeyahay halkaas buu aada iyo aada uga ogaanayaa waqasu shaaribi shaaribkoo la gaabiyo isagana naam laba nafciba waa ku jirtaayo haddaan la gaabinin waxaa weeyaan cuntadii iyo nadaafadii uma fiicna macno kalena waa ku jiraayo gaaladii waa lagu khilaafayaa labadaa macnaa ku jamacsan marka garkii asaga marka waxaa weeyaan gaabin ma aha waa laba gaabinayo waa la deynaya isaga nacam garka sidiisaba nacam acfu llixaa utruku llixaa wafiru llixaa urqu llixaa ama arqu llixaa saasuu yihi nabiga sala allahu alay slam intaas awaamiraa ku timid waa waajib marka isagana in faraha laga qaado wa taqliimu ladfaari cidiyihii oo la jaro ciddiyihii oo layska guroo la jaro ciddiyaha marka la jaraya iyagana dhanka kuwa gacmaha laga bilaabaya midigtaana laga bilaabaya nacam wa taqliimu ladfaari ciddiyihii oo la jaro wa nadfu libdi tinta kilkilaha oo la rifo iyadana nacam ayb saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi anas waqata lanaa nebigu wuxuu noo waqtiyeeyey ama waqita lanaa waxaa naloo waqtiyeeyey oo naloo xadeeyey fii qasi shaaribi shaaribka gaabintiisa wa nadfi libdi kilkilaha rifidooda wa xalqi lcaanati tinta hoose xiirideeda allaa natruka akthara min arbaciina leylaha afartan habeen ka badan inaanan ka tegin afartankaasaa marka afartanku marka yacni ma aha afartan ka hor hajarina ma ahana xiirinina yacni afartan yaynan dhaafin waayo afartan yaysan dhaafin waxyaabahan marka halkan ku jiro mas-alaa imaanayso qaarkood waa waajib qaarkoodna waa sunno waana laysku cadfay maxaa ka dhalanaya marka culimmadu waxay leeyihin waxyaabaha laysku cadfo labaa loo kala qaadayaa mid kastaa jumlo kastaa gaarkeeda inay macno u sameynayso taasi iyada marka waxaa weeyaan dalaalatu iqtiraankeedu waa xoog badan yahay oo waxaa ka mid a kuluu min hamarihi idaa ahmara wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi yani waxan ujeeda mid kastaa wuxuu yeelan karaa xukun gaar oo mustaqila dalaalatulusuum kama imaanayso afan dalaalatulsaam ka imaan mayso oo waxaa lagu yihi kuluu min thamarihi idaa ahmara beerta miraheeda cuna hadday mirayso waajib miya marka inaad cunto haddaada cunin oo iska dhaafto waajib ma ah xaaraan dembi kuma dhicin soo ma garanin laakiin wa aatuu xaqahu yowma xasaadihina xaqiisa bixiya zakadeeda dhiiba waajib miya mase waa sunno waa waajib iyada nacam marka waa laba jumlo isku cadfan midina waajib tahay midina ay tusaysa yani ibaaxa amru ibaaxa iyo amru wujuub isla xiriirsaday maxaa dhacay jumlo kastaa gaarkeeda ay meel u istaagi kartaa laakiin hadday jumlada gaarkeeda meel u istaagi karin layskuna cadfo sida tan oo kale kulligood waa inay isku xugun noqdaan dalaalatulusuumka xoogay yeelanay markaas alfidratu baa hadda ka wada dhexaysa midaan alfidratu khamsun fidradu waa shan hadday shan tahay marka maxaa ka mid a alqitaanu walistixdaadu waqasu shaarib wata marka mid qeybna waa sunno qeybna waa waajib ka imaan maysa nacam laakiin waxaa la dhihi karaa de alfidratu asilkeeda horeyba waxay ahayd ma og tahay macnaheeda macno caamaba iska ahaa iyada laftirkeeda nacam marka wixii waajiba hadday qariina waajib ku noqdayna daliilkaas kale waajib ugu yahay wixii aan ku noqoninna sunnadiisa ayaa lagu wadayaa baabuljanaabati janaabadiibuu u baab yahay janaabadii axkaamteediibuu u baab yahay aljanaabatu waxay ka timid min waxaa weeyaan min albucdi fogaanshada can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali waslama laqiyahu fi bacdi turuqi almadinati wahuwa junub qaala faاnkhanastu minhu fadahabtu faاkhtasaltu huma ji't faqaala ayna kunta ya abaa hurayra qaala kuntu junuba fakarihtu an ujaalisaka calى gayri طahaarة faqaala subxaana allah ina almu'mina laa yanjus can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey abu hurayra ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga laqiyahu uu la kulmay fii bacdi turuqi lmadiinati madiino jidadkeeda qaarkood ayuu kula kulmay wa huwa walxaal huwa abu hurayra isaga oo junubun junub ah qaala waxa uu yidhi fankanastu waan dusay fankhanastu waan dhuuntay tartiib ayaan u dhuuntay si qarsoodi ah minhu nabigan ka dhuuntay fadahabtu waxaan doonay fadahabtu waan tegey fakhtasaltu waan soo qubaystay uma ji'tu waan imid faqaala waxa uu yidhi ayna kunta xaggeed ahayd yaa abaa hurayra abuu hurayraw xaggee ku sugnayd qaala waxa uu yidhi kuntu junuban junub baan ahaa fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fariisto calaa gayri tahaaratin tahaara la-aan inaan kugula fariisto ayaan nacay faqaala waxa uu yidhi nabigu subxaana allah ilaahay baa nasahayaa ma nasahnaan alle ina almu'mina mu'minku laa yanjusu ma najaasoobo xadiidkan marka waxa uu leeyahay abuu hurayra nebiguu la kulmay fii bacdi turuqi lmadiinati buu kula kulmay madiine jidadkeeda qaar ka mida buu kula kulmay wa huwa junubun isagoo janaabo qaba markaa oo junub ah waxaa laga qaadanayaa junubku inuu soco karo asoo janaabo qaba qofka inuu jidka mari karo socon karo nacam ayb waa haddii marka de xaaje iyo oo kale ay keenayso o kale waa waa fiican tahay nacam laakiin qofka inuu iska caadaysto kale waa taasoo kale ma wanaagsana wax kastaa qofka ku dhici karo salaad buu u baahan kara waqtigeedaa geli karo waxyaaba badan nacam dahaara inuu mar walba calaa hay-ati dahaara mar walba inuu ahaadana way wanaagsan tahay ayb wuxuu yidhi marka qaala fankanastu waan dusay marka riwaaya fankanastudan kelmadan dhowr riwaayaa timid waxaa timid marka inbakastu waa timid inbajastu yaan ujeeda inbajastu indafactu canhu weyaan xaggiisaan ka tegey waxaa kaloo soo aroortay inbakastu yacni waa nuqsaan baan dareemayo waa isnuqsaamiyey see adoo junuba nabiga caleyh isalaatu wasalaam aada kula fariisan kartaa nuqsaan baan arrintaa ka dareemay waxaa kaloo kamida marka sidoo kale intajastu intajastu macnaha waxaa weeyaan waxaan isku xukumay inaan yacni nafsa inaan najaas ahaan isku xukumay waxaa soo aroortay sidoo kale intajashtu waa degdegay waay marka waxaa soo aroortay ixtabastu waan ka xabismay nebiga oo nafsadeedaan xabisayo waan ka tegey nacam oo inaan soo haleelaan markaa aan ka xabismay intaasba waa kusoo aroortay riwaayadan fankanastu waa dusay weeyaan tartiib baan u dhuuntay minhu xaggiisaan ka dhuuntay waan ka dusay fadahabtu waan tegey faaqtasiltu waan soo qubaystay uma ji'tu waan imid markaa dabadeed faqaala waxau yidhi ayna kunta xaggeed ahayd yaa abaa hurayra abuu hurayro xaggeed ku sugnayd ood ahayd qaala waxauu yidhi kuntu junuban junub baan ahaa fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fariisto calaa gayri tahaaratin dahaaro la-aan arrintaa marka nebigu kuma qabsanin waxaana laga qaadanayaa qofka yacni caalimka qofka yacni dadka ahlu fadliga ama ahlu cilmiga ah qofka calaa hay-a kaamila inuu kula fadhiyo nacam marka ula fariisanayo nacam isagoo yacni sisi kale ah iyo inuunan la farfariisanin nacam sidaa inay wanaagsan tahay taa laguma qabsanin abu hurayra yacni najaasanimada xoogaa uu isku dareemay taa weeyaan miduu nebiga kala hadlayo faqaala waxauu yihi subxaana allah subxaana allah marka subxaana waa masder caamilkiisa yani la gooyo qasabna ay tahay in la gooyo oo aan banaa ma banaana yani in la muujiyo ay usabixi subxaana allah usabi caamilka marka lama sheego caamilka marka halkaa lagama muujiyo ayib nacam subxaana allah nasahnaan alle ee ilaahay baa xumaan iyo ceeb ka hufan oon ka hufayaa weyaan ina almu'mina mu'minku laa marka subxaana allahda waxaa laga qaadanaya qofka tacajubka marka uu wax la yaaboo kale uu arko wax uu la yaabo inuu subxaana allah dhihi karo ay bannaantahy talaacub iyo dheeldheel inaysan ahayn cinda atacajub in subxaana allah la dhihi karaa laga qaadanaya xadiidka ina almu'mina mu'minku laa yanjusu ma najaasoobo ina almu'mina marka la leeyahayna xaalad kasta waa ki waa imaanaysaa nacam oo yacni qofka mu'minka marka uu nool yahay inuunan najaasoobin waa laysku waafaqsan yahay marka uu dhinto laakiin ma najaasoobaya uu meyid noqdo taa culimmada isku khilaafeen iyadana waxaa raajixa inaanu najaasoobeynin oo cabdullahi bn cabaas radi allahu bukhaari baa tacliiq ahaan ibnu cabaas wuxuu kaga soo saaray almuslimu laa yanjus muslimku ma najaasoobo xayan walaa meyitan nolol iyo geeri kuma najaasoobo qofka muminkaa nolol iyo geeri kuma najaasoobo ayb ina almu'mina mu'minku laa yanjus ma najaasoobo mafhuumulmukhaalafo ma laga fahmi karaa marka oo ma la dhihi karaa gaalku waa najaasoobaya nacam waa najas daahiriyada iyagu waxay qabaan gaalku najaasadiisu najaasa cayniya weeyaano waa najaas dhididkiisa marka hadduu ku taabto waa najaasa ku taabatay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun ay yidhahdeen laakiin najaastaas hadde waa najaas ictiqaadi ah waa ictiqaadkooda najaas ee quruna yani maaha iyagaa korkooda najaasa maaha bidaliili haweenta kitaabiyadda waa loo baneeyey qofka muslimka nacam hadday najaastaasa isaga dhowreen marka una qabaysaa adiga soo ma garan taasay marka culamada usoo qaataan marka gaaladuna najaas ma aha waayahay marka xadiidka marka ina almu'mina mu'minku laa yanjusu jiimkaas laba sibaa loo shaqlaayo laa yanjusu iyo laa yanjasu waa la kordhigaa waana la godaa ficilkiisa mudaarica waxa uu ahaayayna ku xiran tahay haddii ficilkiisa mudaarica najusa oo ahaana yanjusu baa maadigiisa najusa oo ahaa yanjusu baa mudaarica lagu keenaya facula yafculu hadduu ahaa najisa najisa hadduu ahaana facila caynka waa kordhigaysaa yafcalu baa lagu keeni jiray najisa yanjasu bau noqonaa markaa taasay marka ku kala xiran tahay ina almu'mina mu'minku laa yanjusu ma najaasoobo ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan riwaayadiisa muslim inqidaaca ku jira oo lagu cileeyay bayna xumayd altawiil wa abi raafic inta udhexayso oo aimo badan marka ay saa sidaasay sheegeen ayb laakiinse xadiidkan marka waxaa udhexeeya bakr bnu cabdillahi almusani riwaayada bukhaari iyo asxaabu sunan laakiin xumayd can bakr bn cabdillaahi almusani can abi raafic saasay qorayaan oo bakr way sheegayaan bakr bn cabdillahi almusani laakiin xadiidka ma riwaayada muslim haddii la cileeyay xataa xadiidka macluul manomucallul ma noqonayo ma cilaysnaanayo xadiidka laftirkiisa xadiidku sidiisa ayuu wuxuu u ahaanayaa saxiix oo matnigiisa wax dhibaataa ku imaan mayaan وعn abi هurayرaةa radي الlه عnه أن النaبya slى الlه عlيه وaلي وsلم laqiyahu fي bacضi طرq الmadinati bau kula kulmay wahuwa isaga oo junub janaaba qaba qaala waxau yihi faاnkhanstu waan dusa minhu xaggiisaan ka dusayn ka dhuntay fadahabtu waan tegey fadahabtu waan tegey buu yihi marka faاktasltu waan qubaystay uma jitu waan soo qubaysto uma jiئtu waan imid faqaala waxau yihi ayna kunta xaggeed ku sugnaydood ahayd ya abaa hurayra qaala waxau yihi kuntu junuban junub baan ahaa fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fadhiisto calaa gayri tahaaratin tahaaro la-aan inaan markaa kula fadhiisto waxaa laga qaadanaya marka xadiidka qofku mar allaala markay janaabada ku dhacdayn hore ka qubaysta waajibkumaaha waa akhiri karaa dib waa u dhigi karaa laakiin sababtii janaabada yani waxyaabihii ay janaabada mancinaysay qofku mama samayn karo salaadoo kale ma tukan karo ilaa inuu qubaysta mooyaane nacam haddii marka matalan barqadii oo kale uu janaabo noqday salaada ugu dhowna ay duhur tahay duhurka agtiisa waa iska qubaysan karaa nacam dib waa udhigi karaa haddii matalan habeenkii uu junubay oo kale waxaa wanaagsan marka ay tahay sunnada inuu markaa qubaysto inuu yacni uu weyse qaato weyse qaad markaa iskaga seexda oo xadiidkii cumar waatuu ahaa nacam idaa tawada-a ma seexan karaa junubka yanaabu axadunaa wahuwa junub qaala nacam idaa tawada-a buu yihi ha hadduu weyse qaato yihi janaabadii qofki dib waa udhigi karaa qubayskeeda oo dhan fakarihtu marka waxaa nacay buu yihi an ujaalisaka calaa gayri tahaaratin inaan kugula fadhiisto faqaala subxaana allah buu yihi iyadana tacajubka waa loo isticmaalaa ina almu'mina mu'minku laa yanjusu ma najaasoobo wacan caaishata radia allahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu alayh walihi wasalama ida اktasala min aljanabati gasla yadayhi uma tawada'a wudu'ahu liلsalaaة uma اktasala uma yuqalilu biyadayhi shacrahu xata ida dana anahu qad arwaa basharatahu afaada calayhi almaءa ثalaaثa maraat uma gasla saa'ira jasadihi wa kanat taquul kuntu اqtasilu ana warasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslama min inaءi waaxid naqtarifu minhu jamiica wacan caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxa ay tihi kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida اqtasala min aljanaabati janaabada hadduu ka mayranayo ida اqtasala hadduu qubaysanayo min aljanaabati janaabada darteed uu qubaysanayo hasala yadayhi labadiisii gacmood buu dhaqayey uma tawada'a waa weyse qaadanayey wuduu'ahu weyse qaadkiisa oo kaleo lisalaati uu weysaysto uma markaa dabadeed iqtasala waa qubaysanayey uma markaa kabacdii yuqalilu waa gelgelinayey biyadayhi labadiisa gacmood shacrahu tintiisuu gelgelinayey tintiisa ayuu gelgelinayey xataa idaa danna xataa idaa goo markii danna uu maleeyo ama yaqiiniyo ay qanaba hadda loo jeedaa xataa idaa goortii ay danna uu yaqiiniyo annahu isagu qad arwaa uu yacni hubsado qad arwaa inuu cukanaysiiyey qad arwaa inuu dharjiyey waa qofku markuu biyaha ka dhargaa yacni iyo wuxuu noqdaa marka qof ayaa loo isticmaalaa nacam xataa idaa markii arwaa ou cukanaysiiyey oo ou haraad tiray yacni basharatahu gibilkiisa korkiisa basharada marka waxaa la yidhaha lafta madaxa gibilka marka halkaa marka madaxa ku taala xataa arwaa xataa idaa goortii adanna uu yaqiiniyey anahu isagu qad arwaa inuu cukanaysiiyey oo uu haraad tiray basharatahu korkiisa afaada calayhi almaaa biyihii ayuu ku rogay oo ku shubay halaaa maraatin saddex jeer uma hasala markaa wuu dhaqay saa'ira jasadihi jirkiisa inta soo hartay ayuu dhaqay wa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay waxay caaisha dhihi jirtay radia allahu canha kuntu waxaan ahaa aqtasilu inaan qubaysanayo ana aniga iyo warasuulullahi rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam min inaa'in waaxidin hal weel ayaanu ka qubaysan jirnay naqtarifu minhu aan ka dardarsan jirnay oon ka sacbaysan jirnay jamiican xaal aan nahay dhammaan annagoo dhan aan nahay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa waa sifatu qusli nabiyi sala allahu alayh wali wasalam qubayskii nebiga sida uu ahaa qubayska nebiga sida uu ahaa awalan qubays maxaa waajibiyo qubays waxyaabaha waajibiyaa waa dhowr waxaa qubays waajibiye janaabo ko macanaa waxaan ujeedaa yan qubays waxaa waajibiye inza awalan yacni inzaalu lmaniyi mani inay qofkii ay ka timaado inzaalulmaniyi marka marka la leeyahay ama jimaac ha ku timaado ama si aan jimaac ahayn ha ku timaado qubays waa waajibi ko laba waxay ku waajibtaa oo kale jimaac walow yaan shahwoba imaanin bimujarad iljimac idaa masa alkhitaan lkhitaan faqad wajaba algusul idaa masa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu haddii labada yani gudniin istaabtaan qubays waa waajibe waana noo keeni doonaa taa iyadaa nacam waxaa kaloo marka qubayska uu ku imaanayaa waxaa weeyaan qofka gaalkaa markuu soo islaamo waa inuu qubaystaa oo xadiidkii qays ibni caasim ayuu nebiga amray amar baa xadiidkaa ku jiray waxaa kaloo qubaysku ku imaadaa xaydka haweenku markuu xaydka ka go-o way qubaysanaysaa nifaaska marku ka go-o waa qubaysanaysaa isagana nacam waa ku yimaadaa qofku marku dhintana waa loo qubeeyaa nacam intaaba marka waxaa weeyaan waxaa ku wada yimaado qubayskii ayaa waajibo ku imaado nacam ixtilaamkii jimaacii manidio timaado iyo waxyaabahaas hadda aan soo sheegnay dhammaantood see loo qubaysana marka sifada loo qubaysanayo xadiidka caaisha iyo midka maymuuna aada u qaadaa dhigay xadiidka marka caaisha iyo maymuuna badanaana waa isku dhowdhow yahay asbaabtan hadda waxay tahay xaasaskiisii bay ahaayeenoo gurigiisuna ku qubaysan jiray iyagaa marka kaga aqoon badan dadka kale marka wuxuu leeyahay caaisha radia allahu canha waxay leedahay kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida iqtasala min aljanaabati janaabada hadduu ka mayranayo idaa araada an yaktasila waa hadduu doono inuu janaabada hadduu doono inuu ka mayrto min aljanaabati janaabo hasala yadayhi labadiisii gacmood buu dhaqayay marka hore uma tawada'a wudu'ahu lisalaa intaanu gacmaha dhaqin laakiin waxaa ka horeeyo sida xadiidka uu tilmaami doono ee xadiidkan uu tilmaami doono maymuuna waxaa weeyaan dakarkiisa ayuu dhaqaayay marka hore hadduu nijaas ka dhaqaayo hadduu dakarka uu hormarinaya marka hore markuu dhaqana waxaa wanaagsan weliba dakarkii iyo maa xawlahu agagaarihiisa inuu iska nadiifiyo si hadhow mar ile weysaa ka dambeynayso weysada kadib haddana waa qubaysanaya dabcan si aanu u taabanin dakarkii aanu u taabanino weysada uga jebin marka hore inuu dhaqaba una niyeysta markaa janaabadii inay ka mid tahay oo ahaan oo u dhaqo marka dakarkiisiibuu dhaqayaa kadib gacantiibuu iska dhaqayaa markaa kadib ayuu gacmihii marka sidaabuu ku dhaqanaya markuu gacmaha dhaqdo uma tawada'a waa weyse qaadanaya wudu'ahu lisalaa weyse qaadkiisa salaada oo kale laba macnaa laga qaadanaya weyse qaadkiisa salaada waxaa ku baxaya weyse qaadkan la sheegaya inuu weyse qaad sharci yahay bay daliil ayaa xadiidka u tusaa bacdi naas baa waxay ku xambaarayeen weyse qaadkan dakarkiisiiba u dhaqay ee gacmihiiba u dhaqdhaqday nacam oo wuduu haddii sideedaba la yidhaha wuduu sharcina laga hadlaayo midka sharciga unbaa lagu xambaaraa taa marka xadiidka waa laga waa nas bay ku tahay tan labaad xadiidka waxaa kaloo tilmaama yani tawada'a wuduu'ahu lisalaa culamada qaar waxay ka qaateen macal lugaha inuu dhaqaayo weyse qaadkii salaada muxuu ahaana in macal lugaha la dhaqo weyse qaadki o dhan la wada dhammaystiro laakiin haddii lugaha inta laga tago dib laga dhaqaano weyse qaadkii sharciga ka bixi maayo sida xadiidka maymuuna uu tilmaamayo marka marna waxaa fiican inuu lugaha gadaal ka dhaqdo marna inuu marka horeba lugahana ku daro si labada sunnaba uu ugu dhaqmo sidaas ayaa wanaagsan uma tawada'a wudu'ahu lisalaati buu weyse qaatay weyse qaadkiisii salaada oo kale uma iqhtasala waa qubaystay oo waa mayrtay markaa yani see u mayrtay marka uma yuqallilu yadayhi labadiisa gacmood ayuu gelgeliyey uma yuqallilu biyadayhi labadiisii gacmood buu ku gelgeliyey shacrahu tintiisa labadii gacmood ayuu tinta sidaa u gelgeliyeen xataa idaa danna ilaa uu ka yaqiiniyey anahu isagu qad arwaa basharatahu inuu gibilkiisa ama maqaa lafta yani tinta hoosteeda ah inuu biyaha gaarsiiyey ilaa uu ka hubsaday danna bimacnaa ayqanow marka waxaa weya timihii in aada loo timihii takhliil in la sameeyo la gelgeliyo nacam laba waayo dadku marka rag iyo dumar dumarku waa timo badan yihiin tintii waa u xirxiran tahay maalan waad daban tahay see yeelaysaa labaad u kala qaadaya janaabo hadday ka mayranayso biyihiina macnaa waad gaari karaan haddii lagu shubo hadday janaabo ka mayranayso inay furfurto waajib ma aha waa isaga shubaanaysaa oo keliya xaydka laakiin markay ka mayranayso waa furfuraysaa xadiidka ummi salama sida uu tilmaamayo ereyga ku dhacayoo afa anquduhu liljanaabati walxaydati walxaydati washaad ibn lqayim sida uu tahdiibu sunanka ku tilmaamay waana ka muuqataa yani shaadka yani shuduudka aada uga muuqdaa weliba ziyaadadaas rag haddii uu yahan inuu gelgeliyaa sunadu saasaa fiican nacam calaa kulli xaal marka in madaxa biyihii la gaarsiiyo weeyaan ayb uma yuqalilu biyadayhi shacrahu xataa idaa dana anahu ilaa uu kaga maleeyey u kaga yaqiiniyey anahu qad arwaa basharatahu carabtadana bimacnaa ayqana waa u isticmaalaanoo fadanuu anahum muwaaqicuuha fadanuu waxay yaqiiniyeen waa macnaheeda aayada marka afaada waa rogay biyihiibuu ku rogay caleyhi korkiisa afaada almaaa biyihiibuu rogay caleyhi korkiisiibuu ku rogay halaaa maraatin saddex jeer buu ku rogay uma qasala waa dhaqay saa'ira jasadihi jirkiisa inta kale baaqigii haray ayuu dhaqay wa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay caaisha kuntu waxaan ahaa aqtasilu ana warasuulu llahi sal ly slam anii nabiga inaan qubaysanayno min inaain waaxidin hal weel aan ka qubaysanayno min inaain waaxid hal weel inaan ka qubaysanayno waxaa laga qaadanaya ninka iyo xaaskiisu hadday weel ka wada qubaysanayan ka wada dardarsanayan inay banaan tahay xadiidkan axaadiid hadda waxaa soo aroora dhahaya yani nabigu uu reebay ana nabiya sal ly slam nahaa an yaqtasila alrajulu bifadli lmar'ati aw ilmaratu aw ilmara bifadli rajul ninku haweentu inay ku qubaysato ninka biyo uu soo reebay ninkuna uu ku qubaysta haweenta biyo ay soo hambaysay oy yacni ku dahaaro qaadatay xadiidkaa marka iyo kan see la yeelaa labadan isma laha kaas wuxuu ka hadlaa markay iyada soo hambaysa dabadeed in adig uga dabamarta kanna waa isku mar inaad samaysaan koo isaga laftirkiisa xadiidkaas laftirkiisa nahyigaasi waa nahyu tanziih waay maahan biyaha inaan laguma dahaaro qaadan karin lagama wado bidaliili xadiidka muslim ee uu weri ibnu cabaas uu xaasaskii nebiga mid kamida uu ka wariyey maymuunayna ahayde waxa uu yidhi nebiga xaasaskiisa mid kamida ayaa yacni intay biyo ay ku mayratay ayaa nebiga ay soo hambaysaa nebiguna ku mayrtay sal l slam an nebiy sal l slam yani iqtasala bifadli yani bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaar kamida biyo ay soo hambeeyeenay ku dahaaro qaateen baa marka uu nebigu ku mayrtay ay soo reebeen iyagu marka xadiidkaasaa dee ayaa tusaaya inay bannaan tahay sunanka ayagu waxay warinayeen qaarkood nabiga caleyhi salatu salaam xeero biyo ku jiraan buu arka inuu ku qubaysto damce xaasaskiisii qaar baa waxay dhaheen anaa ku qubaystay janaaban kaga mayranay markaasuu wuxuu yidhi ina almaa laa yajnab laa yajnub biyuhu ma janaaboodaan nacam oo wax janaabeeyaa ma laha sidaa darteed marka labadaa xadiid iyo midkaa nahyiga marka waxaa lagu jamcinayaa nahyiguna waa litanziih tanuna waa inay bannaan tahay xadiidkan hadda annaga aan ka hadlaynay saxiixeynkana maba ku saabsana baabkaasba axaadiidtu marka halkaas bay marayaan wa kaanat taqulu waxay dhihi jirtay kuntu aqtasilu ana warasuulu llahi sal ly slam min inaa-in waaxid naqtarifu minhu waa sacbaysanayna jamiican dhammaan annagoo dhan waa sacbaysanayna ayb adda marka hadday sacbaysanayan waxaa dhici karta labadooda gacmood inay isku dhacaan marka weys inaanay kala jebinaynin bay tusaysaa taana ayb وعn maymunةa bnt الxاrث radي الlه عnha waxaa laga wariyey زوji النabiy وعan maymunةa bnt الxاrث radي الlه عnha زوji النabiy slى الlه عlيه وaلiه وsلم أnaha qاlt وضctu لrasuuli الlahi slى الlه عlيه وaلiه وsلم وضوء الجناbة faأkفأa byamiiنhi عlى yasاarhi mraتyn أو ثaلاثa ثuma غasla فرجh ثuma ضرba yadh bالأرض أو الxاaئط mraتyn أو ثaلاثa ثuma تmضمض واstنshق وغasla وجهه وذirاacيه ثuma أfاad عlى رأسh الماء ثuma غasla جسده ثuma تنxى faغasla رجلyه faأتyth بkhرqة falam yuridha fajacla ynqd الmاء byadh ynfd الmاء byadih وعan maymunةa waxaa laga wariyay bint الxاrث ahayd maymuna bint اlxاrث alhilaaliya ayaa la yidhaha ayb waxay la dhalatay lubaaba bint alxaarith lubaabata bint alxaarith ay la dhalatay oo cabdullahi bin cabaas hooyadiis ahayd marka cabdullahi bin cabaas maxay u tahay habaryar bay u tahay nacam ayb marka waxay leedahay nabiga caleyhi salatu salaam sanadku markuu lix ahaa ayuu guursaday sanadkii lixaad waqiila sanadkii toddobaadna waa la yidhi sanadku markuu konton iyo kow ahaana way dhimatay marka dulqacda ayuu nabigu guursaday dulxijana waa la aqal galay xaasaskii xaasaskiisa iyadaa ugu dambaysaa la yidhi sarif sarif meesha la yidhaahda ayuu ku ayu ayuu ku guursaday meeshaasayna ku dhimatay laguna aasi nacam xaasaskiisii tii ugu dambayso uu guursadana waa ahayd wacan maymuunata bint alxaarith radia allahu canha zawji nabiy ahayd sala allahu alayh wali wasalam annaha qaalat waxa ay tidhi wadactu lirasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigan u dhigay waduu'a aljanaabati janaabada biyaheeda wadua hadda waxaa laga wadaa biyaha waduu'a aljanaabati janaabada biyaheeda ayaan u dhigay nabiga sala allahu alayh waali wasalam fa akfa'a biyamiinihi midigtiisa ayuu kuga soo jalleeciyey calaa yasaarihi bidixda korkeeda maratayna laba jeer wadactu lirasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam waduu'a aljanaabati baan u dhigay faakfa'a biyamiinihi midigtiisa ayuu kaga soo shubay calaa yasaarihi bidixda korkeeda oo gacantii midig ayuu weelka kusoo jalleeciyey nacam calaa yasaarihi bidixda korkeeda uuna ku shubay maratayni laba jeer ow halaatan amase saddex jeer gamihiibuma gacmihiibuu dhaqday uma hasala markaa dabadeed uma hasala wuxuu dhaqay farjahu farjigiisiibuu dhaqay farjigiisiibuu marka dhaqay ayb marka marka dhaqiddaa uu dhaqaayo najaasna waa ka inuwaa laga yaabaa inuu ka mayro haddii najaas aanu ka mayreyninna markaa da mayridda gusliga ayay qeyb ka mida ay noqonaysaa uma naam uma uma gasala farjahu buu dhaqay oo sidaa marka in loo kala hormariyaa sunna ah uma daraba yadahu gacantiisa ku dhuftay bilardi dhulka aw ilxaa'idi ama derbiga maratayni laba jeer saa ugu rugay aw halaatan ama saddex jeer yani raa-ixada iyo waxaasu iska suulinaya marka shaambo oomo ama shaambo ama ama saabuun waa la isticmaali karaa marka nacam booska tan uma tamadooda waa luqluqday wasanshaqa waa sandaarsaday waa waajib kuwan saan hor usoo sheegnay waqsala wajhahu wejigiisiiba u dhaqay wadiraacayhi dhudh gacmihiisiiba u dhaqay laa dhudhumada uma afaada waa shubay calaa ra'sihi madaxiisa almaa abiyihiibau ku shubay uma qasala jasadahu jirkiisiiba u dhaqay uma tanaxaa waa leexday gees buu u baxay faqasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay marka luguhu waa ka dambeeyan markuu weyse qaatay lugaha ayuu ka tegay gadaal buu lugihii ka dhaqay weysadii iyo marka qubayski waa isu soo dhexgelayaan marka maxaa yeele qubaysku waa dahaara waa dahaara weyn waay waa dahaaratun kubraa waxaa soo weyse qaadkii qubayskii soo hoosgelaysaa marka xataa shaksigu haddii uu qubays niyeysto janaabo ah hadduu niyeysto ee uu mayrto isagoon weyseqaadna la imaanin kale weyseqaadku waa sunne isagoon la imaanin haddii uu intuu niyeysto biyihii uu markaa uu qubaysto biyihii is wada gaarsiiyo sidiisaba yani waa u weyse qabaana maxaa yeelay dahaaratu lkubraa tandariju taxta dahaarati suqraa ahlucilmiga mar taasay tilmaameen waa isgelayaan labadan dahaara tii weyneyd tii yarayd marka tii weyneyd bay soo dhexgashay ee soo guda gashay haddii marka qofku inuu weyse qaataana de way wanaagsan tahay oo weyse qaadka hormariyo sidaan uu qubayskiisa u ahaado sunnadii iyo sida afdalkao thawaabka badan saas weeyaan haddaad marka weyse qaadato eed qubaysato inta qubayska a ku jirtana weysada aanay kaa jebin oo aadan dakarkaagii iyo kale aadan taabanin hore aad u soconaysa hortaada weysana waa qabtaa janaabadiina dee ka mayratay ayb uma uma tanaxaa waa gees buu u leexday faqasala rijlayhi labadiisii lugood bau dhaqay faataytuhu waxaan ula imid bikhirqatin maro si oo ugu tirtirtay falam yuridhaa ma doonin falam yuridhaa ma doonin iska diiday qaar baa marka waxay ka qaateen inaan layska qallajin karin weysada iyo yacni iyo janaabada iyo saxiixna ma aha sababtoo ah waxaa weeyaan de markaas inaanu rabin baa dhici karti waxaa dhacday sidoo kale waa kanfeeri fa jacala yanfudu lmaaa biyadihi wuxuu gudagalay inuu biyihii iska firdhinayo gacantiisa isaga firdhinayo haddaan biyihii layska qallajin karin firdhinta uo firdhinaa maxay tahay iyada laftirkeeda marka mandiilka waana la isticmaali karaa waana laga tegi karaa taa iyado qofku sidii uu doono ayuu markaa munaasaba ayuu yeelayaa ayb labadan xadiid marka sifatu algusli bay tilmaameen habka loo qubaysto janaabada looga mayrto xaydkana sidaan unbay haweenta uga mayranaysa wuxuu uga duwan yahaa keliya sida ay markaa iyada hoosteeda ay u nadiifinaysa marka wacan cabdillahi bni cumara ana umrana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu qaal ya rasuula allah ayarqudu axaduna wahuwa junub qaala nacam ida tawada'a axadukum falyarqud axkaamtii marka junubka iyo ku jiraa wacan cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey ana cumar bna alkhadaab radia allahu canhu qaal waxau yihi cumar yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ayarqudu axadunaa midkeen ma seexanaya wa huwa walxaal huwa isaga oo junubun janaabo qaba isagoo junub a ma seexanaya midkeen qaala nacam buu yihi hah waa seexan karaa laakiin goorma idaa tawada'a hadduu weyse qaata axadukum midkiin idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weysaystaa falyarqud ha seexdo haddii midkiin aanu weyse qaadanin haddii u midkiin uu weyse qaata ha seexdo weyse qaadku marka waxaa weya wuxuu fududaynayaa janaabadii buu kaasii fududaynaa idan marka shardi baa lagu xirayo waxa ay tahay inaad weyse qaad la timaado markaa iska seexato xadiidkan marka wuxuu daliilaya qofka yani junubka inuu gurigiisa baryi karo seexan karo isagoon qubaysanin weli laakiin inuu inuu weyse qaad la imaado yaa wanaagsan kadib iska seexdo wixii ka dambeeya marka subaaxdii iyo waqtiga kale uu rabo inuu ka mayrto markaa janaabada oo dib inuu udhigi karo marka janaabada ka mayrashadeeda wacan cabdillahi bni cumar ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu qaal yaa rasuula allah ayarqudu axaduna wahuwa junub midkaan ma seexanaya isagoo janaabo qaba marka saxaabada sida ay diinkooda iyo ahmiyad usiin jireen ayaad ka qaadanaysaa ay nabiga u su-aali jireen caleyhi salaatu wasalaam yani xataa waxyaabahan yani waxyaabaha noocaan oo kale xataa way su-aali jireen qaala nacam buu yihi haa idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weysaysta falyarqud ha seexdo wacan ummi salamata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaalat jaءat umu sulaymin imra'atu abi طalxa ilaa rasuuli اllahi sala allahu alayh wali wasalama faqaalat ya rasuula allah ina allaha laa yastaxyii min alxaq fahal cala almar'ati min guslin ida hiya اxtalamat faqala rasuulu اllahi sala allahu alayh wali wasalama nacam ida ra'at ilmaa wacan ummi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha ummi salama xaasaskii nebigay ka mid ahayd calayh salaatu wasalaam salama ayaa qabi jiray markuu ka dhintayna nebiga ayaa guursaday xaasaskii nabiga calay salaat ummahaat lmu'miniin bay ka mid ahayd umu salama radia allahu canha wacan ummi salamata radia allahu canha zawji nabiy sala allahu alayh wali wasalam min bani asad bayna ahayd asadiyay ahayd nam zawji nabiy sala allahu alayh wali wasalam qaalad waxa ay tiri jaa-at umu sulaym umu sulaym baa timid imra'atu abi dalxata ahayd ayaa timid yani waxaad ka dhigtaa cafubayaan ama haddaad doontay ka bedel jaaءat umu sulaymin baa timid imra'atu abi dalxataa timid ilaa rasuulillahi bay u timid sala allahu alayh ali wasalam abu dalxana zayd bnu sahl ayaa la dhihi jiray umu sulaymna umu sulaym bintu milxaan ayaa ay ahayd anas hooyadiis waay nacam ayb iyada iyo waxaa isla dhashay cubaadata bnu saamid xaaskii uu qabay mid umu xaraam la dhihi jiray naam umu xaraam bintu milxaan umu sulaym bintu milxaan alrumaysaa iyo alghumaysaa ayaa la kala dhihi jiray naam jaaءat umu sulaymin imra'atu abi طalxata ilaa rasuuli llahi u timid sala allahu alayh wali wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo in allaha alla laa yastaxyii kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo alla subxaana watacaala xaqa kama xishoodo de ilaahay sifaadkiisa xishoodku waa ka mid yahay naam oo waxaa jirta marka nabigu yiri sal l slam ina allaha xayiyun sitiirun ina allaha xayiyun sitiirun ina allaha laa yastaxyii min alxaqi yani xaqa ilaahay kama xishoodo laakiin allah subxaana watacaala wau xishoodaa axaadiidkii waa kusoo aroortay sifana ilaahay waa u tahay xishoodka bani aadamka ee midka yacni allana isku shabihi mayna laysa kamidlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ina allaha alla laa yastaxyii min alxaqi xaqa kama xishoodo ee fahal cala almar'ati haweenta korkeedu ma yahay min guslin wax qubaysa korkeeda ma yahay idaa hiya ixtalamad hadday iyadu iskuisku ixtilaamto ixtilaamka qofka habeenkii inuu riyoodo markaa uu markaa ay wax uu dareemo marka inay ka yimaadeen fahal cala almar'ati min guslin haweenta korkeeda qubays ma yahay idaa hiya ixtalamad hadday iyadu ixtilaamto oo ay dhadhabto nacam oo habeenkii markaa ay markaa riyooto faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi nacam haah buu yidhi idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto halkan marka waxaa laga qaadanaya ixtilaamka inuu qubays waajibinayo laakiin goormuu qubayska waajibinayaa idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto waa ninka iyo qofka dumarka labaduba hadday biyo arkaan haddii marka qofkii ixtilaam uu xasuusto laakiin biyo aanu arkin ka waran wax biyaaba ma arkinba ma qubaysanayo biyaha unbaa ah waxaa looga dhigay aragtidooda ayaa looga dhigay qubayska inuu waajibkii oo ku waajibayo ixtilaam ma xasuusatid maradaadii baad laakiin waxaa ku aragtay marka biyihii baad ku aragtay waa qubaysanaysaa nacam ayb nacam haa idaa ra'at ilmaa hadii biyo aragta buu yiri nabi sal l slam waxaa xadiidkan marka laga qaadanaya haweenku inay iyaga laftirkooda biyo leeyihiin nacam inkastoo ixtilaamku aanu ku badnayn waxaa xadiidka kaloo laga qaadanayaa saxaabada xishood inaanu cilmiga ka cilmiga iyo diinta ay fahmaan xishood inaanu inuunan ka tegsiin jirin oo haweenkaa haweentan umu sulaym waa tanaa xaqi iyo masaa-ishii diiniga inay fahamto kama aanay xishoonin nacam xishoodkuna marka laba macno ayuu leeyahay xishoodka allana waa laga xishoodaa makhluuqana waa laga xishoodaa xishoodka alla laga xishoonayo nebigu waa ishaarayo waxa uu yidhi istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa war ilaahay ka sariigtoo ka xishooda xishood dhaba ilaahay ka xishooda markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay dhammaan waa ka xishoonaynaa markaasuu wuxuu yidhi qofkii alla ka xishoonayo faliyaxfad ira'sa wamaa wacaa waliyaxfad ilbatna wamaa xawaa waliyadkur ilmowta waalbilaa waman araada alaakhirata taraka ziinata alxayaati addunyaa qofkii intaa yeelo yidhi faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa ilahay waa ka xishooda qofka madaxiisa qofkii xifdiyo iyo waxa ku dhex jiro indhihii sankii afkii waxa dhan carabkii dhegihii caloosha qofkii xifdiyo dhowro xaaraanta ka ilaaliyo farjigiisa iyo qofkii dhowro ilaahay xishoodka laga xishoonaya marka waxaa weeyaan isku soo duuduubo awaamirtiisana inaad la timaado waxuu kaa reebeen inaad ka harto waxyaabaha xishoodka keenaya maxaa ka mid a waxaa keenaya inaad adiga gaabintaada inaad aragto nicmada ilaahay uu ku siinayo badnaanteedana inaad aragto nacam marka waxaa imaanaysa xaalad xishood baa kugu dhacaya nacam haddaa arkaysa ilaahay inuu maalin iyo habeenba uu nicmadiisa saa kuu siinayo adigiina aad sii cararayso yacni aad macaasiba u isticmaalayso yani wixii alla nicmada uu ku siinayo aad macasi u isticmaalayso hadda waxaa weyaan xaalkaagu aad buu u daran yahay nacam waa inaad xishoodku tahay inay kugu bixiso waay nacam ayb waxyaaba badan baa xishoodkaa keena marwasi alimaam maxamed bnu nasr almarwasi ayaa tacdiimu qadiir salaadka aad u sharxay yani xishoodka dhabta ah ilahay laga xishoodo makhluuqana waa in laga xishoodo hadduu qofka makhluuqa ka xishoo waayo wax allaale wuxuu doonuu la imaanayayo idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta nacam waa tii xadiidkii saxiix bukhaari ku sugnaa oo sidaa ahaa nacam buu yidhi nabiga sal ll ly slam marka haah waa qubays baa ayaa laga rabaa ku waajibaya idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam